gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuuga hayno waxaa ka mid ah dowladda dhexe oo dugsiyada ku wareejisay lacag gaadhaysa toddobiyo toban bilyan oo shilin oo waxbarashada loogu talagalay taliska ciidamada xooga soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya howlgeladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka mudug iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo ciidamo kala dhex dhigay maleeshiya dagaalamay subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacada taariikhdan waxay ku beegantay afarta bishii sideedaad ee agoosto labada kun iyo kooiyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka rofeor george magoha ayaa wuxuu sheegay in lasoo saaray lacag dhan toddobiyo toban dhibic afartan iyo toddobo bilyan oo shilinka dalka ah lacagtaasi oo loogu talagalay dugsiyada dawliga ah dhaqaalahan ayaa waxaa loo adeegsan doonaa xiliga waa xilli dugsiyeedka koowaad ee sanadka labada kun kooiyo labaatanka wasiir magoha waxa uu carabka ku adkeeyey in labo dhibic lixdan iyo labo bilyan oo dhaqaalahan ka mid ah lagu wareejinayo dugsiyada hoose dhexe ee wadanka halka afar iyo toban dhibic sideetan iyo shan bilyan ay isticmaalayaan dugsiyada sare ee dowladda wasiirka wasaaradda tacliinta ee wadanka ayaa waxa uu dhanka kalena maamulayaasha dugsiyada ku amray in aynan ardayda ka qaadin qarashaad ka badan qiimaha rasmiga ah ee ay dowladda u jaangoysay maadaama la yareeyey tirada toddobaadyada ay dugsiyada shaqaynayaan muddadan ayaa horey u ahayd soddon iyo sagaal toddobaad balse hadda waxaa lagu soo reebay soddon toddobaad taasi oo keentay in la dhimo qarashaadka waxbarashada si waalidiinta looga fududeeyo culayska dhanka waxbarashada waa culayska dhanka dhaqaalaha ah ay wajahayaan kadib saameynta cudurka covid sagaal iyo toban uu dalka ku yeeshay wasiirka ayaa sheegay in garab istaagaasi loo muujinayo waalidiinta ay qeyb ka tahay dadaalada dowladdu ay bulshada uga khafiifinayso dhibaatooyinka amaba culeysyada dhanka dhaqaalaha ah ee cudurka uu la yimid kadib markii saameyn uu ku yeeshay sanadkii hore wadanka
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
taliyaha ciidanka dhulka xooga soomaaliya jenaraal maxamed haliile biixi ayaa sheegay in ciidamada ay ku wajahan yihiin deegaano dhowr ah oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug si ay guud ahaan deegaanada koonfurta uga saaraan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in halka ay ciidamada ku sugan yihiin ee magaalada camaaro ay si toosa u qabsadeen islamarkaana ay isku fidiyeen guud ahaan camaara uuna u gudbayaan ciidamadu dhanka deegaanka caad jenaraal biixi oo hambalyo iyo bogaadin u diray ciidanka xooga dalka iyo daraawiishta maamulka galmudug iyo sidoo kale shacabka deegaanka ayaa sheegay in ay dhagaha shacabka soomaaliyeed soo gaari doonto war farxad leh oo ku saabsan in al-shabaab laga saaray degmada xarardheere ee gobolka mudug isagoo xusay in al-shabaab dagaalo ay kaga socdaan dhinacyo badan sida gobolka hiiraan shabeellada dhexe mudug galgaduud iyo deegaano kale taliyaha ciidamada lugta ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu bogaadiyey howlgallada ay wadaan ciidanka xooga ay ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya isaga oo tilmaamay in dagaaladaasi ay sii socon doonaan ilaa al-shabaab laga saarayo dhammaan meelaha ay hadda gacanta ku hayaan taliyaha ciidamada dhulka jenaraal maxamed haliil biixi ayaa tilmaamay in uu qorshahooda labaad yahay sidii ay cadowga uga sifayn lahaayeen degmada xarardheere oo ah xudunta ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada dhexe ee soomaaliya
runtii bishii ugu dambaysay waxaad ugu sawiraysay dhul baadiya maanta meesha aad ugu sawirayso waan ku dhex jiraa waa camaaro gudaheeda waxaannu si toosa u qabsannay camaaro shala galab waxaan maanta isku fidinnay camaaro dhammaanteed maanta ayaannu isku fidinnay ciidamada xooggiisii waxay u sii gudbeen caad qorshahaya waxaa weeye waraysiga labaadood iga qaada haddii ilaah yidhahdo inaad iga qaado xaradheer biidnillahi alkariim waxaan ogahay ummadda soomaaliyeed inay ku taamayso ku farxayso markaan ereyga xaradheere soo qaado sababtaa waxay u arkahayaan in cadowgu uu soo ciribtirmahayo ama laga guulaystay ummadda soomaaliyed ha ku farxdo shacabka soomaaliyed ha ku farxeen cadowga ummadda soomaaliyeed dhibayna ha ka naxo waxaan ku wajahannahay xaradheere biidnillahi alkariim waana tegaynaa insha allaahu waraysiga labaadna halkaasaad nooga qaadaysaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo iyo ammaan iyo bogaadin u soo jeedinayaa ciidamada geesayaasha ah oo u soo dhabar adeygay boorka u soo jiifay godka ugu soo jiifay u soo gaajooday u dhintay u dhaawacmay waddankooda inay xoreeyaan waxaan qorsheeyey si qorshaha u fulo xaradheere in cadowga meel walba laga soo galo waxaa looga soo wajahan yahay shabeellada dhexe waxaa looga soo wajahan yahay hiiraan waxaa dagaallo uga socdaan gobolka bakool iyo bay intaba ummadda soomaaliyeed hal mar bay waxay isla baraarugtay ku baraarugtay guushii halkan ka dhacday meel walba inay ka dhacday insha allahu wayna ka dhacaysaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah guul baan idiin rajaynayaa meel meel walba oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaaba iyo shacabkooda oo isku duubanba guul baan idiin rajaynaya haddii ilaaha yidhaahdo waxaan aad mar walba u bogaadinhayaa shacabkii ee aana ka samreynaya soomaaliyeed ee warbixintana siinahayay na hor qaadahayay jiradka na tusahayay ta'kulada nala daba joogay oodkaca iyo caanaha iyo raashinka nala daba jooga aad baan ugu mahadcelnaa meel walba waxaana iloobi karin shacabka wasil waxaase hadda ka siiba darayba oo ka sacab badnaa oo ka soo dhoweyn badnaa shacabka camaaro camaaro aad baan ugu faraxsannahay siday noo soo dhoweeyeen iyo siday xogta noo siiyeen dhanka kale wasiirka wasaaradda amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed macalin fiiqi ayaa sheegay in howlgallada al-shabaab looga saarayo gobolka mudug oo soo bilowday afartan cisho ka hor islamarkaana haatan laga gaaray guulo muhiim ah kadib markii lagala wareegay deegaano badan oo horey gacanta ugu hayeen axmed macalin fiiqi oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay in magaalada camaara laga soo galay dhowr jiho taasi oo keentay inay isaga baxaan xoogagii al-shabaab haatanna ay sii wadayaan dagaalka ay kula jiraan ilaa iyo inta laga saarayo dhammaan deegaanada ka tirsan gobolka mudug wasiirka amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa shacabka iyo madaxdaba uga mahad celiyey kaalinta ay ku leeyihiin dagaalka lagula jira al-shabaab isagoo ugu baaqay shacabka in ay ka reebtaan wax kasta oo ay sitaan wuxuu ugu yeeray cadowga ummadda soomaaliyeed maadaama ay yihiin dad ku dhuumaalaysanaya meelo yaryar ayna ku bixi doonaan gacanta ciidamada qalabka sida ee hadda howlgallada ku jira maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa uu ku guuleystay in ay ciidamo kala dhex dhigaan maleeshiyaad maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ku dhex mareen deegaanka saaxamaygaag ee gobolka sool mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ayaa booqday deegaankii lagu dagaalamay waxaana iyagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay fuliyeen amarkii kasoo baxay puntland ee ahaa in laga guuro dhammaan dhulka lagu dagaalamay sidoo kale maamulka puntland ayaa geeyey deegaanka lagu dagaalamay ee saaxaamigaaga ciidamo hubaysan kuwaasi oo halkaa u tegay dhaqangelinta amarkii kasoo baxay xukuumadda iyo joojinta colaadaha beelaha ee soo laalaabtay ugu dambeyntii puntland waxa ay mamnuucday in wax deegaameyn ah laga sameeyo dhuldaaqsimeedka saaxameygaag iyo sangajabiye si loo xakameeyo colaadaha kusoo laalaabtay ee muranka dhuleed kuwaasi oo u dhexeeya labo beeloo isku deegaan ah deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay dagaalo u dhexeeya maleeshiyaad isku deegaan ah maamulka puntland ayaana u soo jeediyey dhinacyadaasi in si shuruud la-aana lagu joojiyo dagaalada islamarkaana waxaa la kala tabanayo laga wada hadlo kulan fogaan arag ah oo ay xalo yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliya uu shir gudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka wadanka kulankaasi ayaa waxaa ka qeyb galay shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada ra-iisul wasaare rooble ayaa golaha uga warbixiyey halka ay marayso xalinta khilaafaadka ka taagan doorashada hogaanka guddiga maamulaya doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan golaha ayaa waxa ay si buuxda u taageereen dadaalada ra-iisul wasaaraha ee lagu dhammaystirayo dhismaha guddoonka guddiga doorashooyinka somalilan oo shalay uu ra-iisul wasaaruhu ku wargeliyey xubnahaasi guddiga in ay si deg deg ah isaga dhex doortaan hogaan islamarkaana ay guda galaan arrimaha doorashooyinka lagana gudbo khilaafyada jira ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga faray inay ka madax bannaan yihiin arrimaha siyaasadda keliyana shaqadoodu ay tahay agaasinka doorashooyinka xildhibaanada kontonka ka badan ee baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal kasoo galaya deegaanada gobolada waqooyi ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadka ee dalka thailand ayaa afar labaatankii saacadood ee ugu dambeysay diiwaan gelisay labaatan kun iyo laba boqol oo ah xaaladaha cusub ee caabuqa corona waxaa sidoo kale muddadan gudaheeda wadankaasi cudurka ugu dhintay boqol sideetan iyo sideed qof oo dheeraada tirada guud ee kiisaska covid sagaal iyo toban ee thailand ayaa hadda waxa ay tahay lix boqol toddobaatan iyo laba kun saddex boqol sideetan iyo shan halka dhimashada guudna ay tahay shan kun shan boqol iyo saddex qof arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda dalkaasi thailand ay shalay soo rogtay xeyraado dheeraad ah oo ay ka mid tahay bandowga la saarayo waa bandow la saaray labaatan iyo sagaal gobol inkastoo arinkan kadib waa dib u eegis lagu sameyn doono sideed iyo tobanka bishan sideedaad ee aan ku guda jirno